Iminka waxaynu bilaabaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii korintos salaan iyo mahadnaqid bawlos oo rasuulkii ciise masiix ku ah doonista ilaah iyo walaalkeen timoteos waxaannu warqaddan u qoraynaa kiniisadda ilaah oo korintos ku taal iyo kulli quduusiinta aqaaya oo dhan jooga nimcaha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix waxaa barako leh ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha naxariista leh iyo ilaaha gargaarka oo dhan ka naga gargaara dhibtayada oo dhan inaannu kuwa dhib kasta ku jira ugu gargaari karno gargaarka ilaah nagu gargaaray waayo sida xanuunsigii masiixu uu noogu badan yahay sidaas oo kalena gargaarka yagu xagga masiix wuu noogu badan yahay haddii lana dhibo waa gargaarkiinna iyo badbaadintiinna aawadood haddii lana gargaarana waa gargaarkiinna aawadiis kaasoo yeesha dulqaadashada aannu ku dulqaadanno isku xanuunsiga aannu annaguna ku xanuunsanno oo rajadayada aannu idin qabnaa waa hubaal annagoo garanayna inaad tihiin kuwo xanuunsiga qayb ku leh sidaas oo kalena waxaad tihiin kuwo gargaarka qayb ku leh walaalayaalow dooni mayno inaad ka garaad la'aataan waxa ku saabsan dhibtayada ee xagga aasiya nagaga dhacday in hoos aad la noogu celiyey si xooggayaga dhaafsiisan sidaas aawadeed ayaannu xataa nolosha uga quusannay laakiin annaga qudhayadu waxaannu naftayada ku haysannay xukunka dhimashada inaanan naftayada isku hallayn laakiin inaannu ilaah isku hallayno kan sare kiciya kuwii dhintay isagaa naga samato bixiyey dhimasho saas u weyn wuuna na samato bixin doonaa kan aannu rajaynayno inuu weliba na samato bixin doono idinkoo nagu wada kaalmaynaya baryadaad noo baridaan in barakada lana siiyey kuwo badan daraaddood dad badan ay ku mahadnaqaan aawadayo bawlos daacadnimadiisii waxaannu kufaanaynaa qalbiga yaguna marag furayaa inaannu dunida ugu soconnay quduusnimo iyo daacadnimo xagga ilaah ee uguma aan socon xikmadda jidhka laakiinse nimcada ilaah oo khusuusan xaggiinna wax kale idinsoo qori mayno waxaad akhridaan oo aad garanaysaan mooyaane oo waanan rajaynayaa inaad sii garan doontaan ilaa dhammaadka sidaad si ahaan noogu garateen inaannu faankiinna nahay sidaas oo kale idinkuna kayagaad tihiin maalinta rabbigeenna ciise bawlos imaatinkiisuu dib u dhigay hubaalkaas daraaddiis ayaan doonayey inaan horta idiin imaado inaad barako labaad haysataan iyo inaan idiin sii maro ilaa makedoniya oo haddana aan makedoniya ka imaado oo aan idinku soo noqdo idinkuna inaad xagga yuhuudiya ii ambabixisaan haddaba markaan waxaas doonayey miyaan rogrogay ama waxaan goosto miyaan u goostaa sida uu ninka jidhka raacaa u goosto inay xaggayga noqoto haah haah iyo maya maya laakiin sida uu ilaah aamin u yahay hadalka yagu xaggiinna ma aha haah iyo maya waayo wiilka ilaah oo ah ciise masiix oo aannu aniga iyo silwanos iyo timoteyos dhexdiinna kaga wacdinnay ma ahayn haah iyo maya laakiin xaggiisa waa haah waayo in kastoo ay badan yihiin ballamadii ilaah waxaa isaga xaggiisa ku jira haahda oo weliba xaggiisa waxaa ku jira aamiinta in xaggeenna ilaah laga ammaano laakiin kan ina wada xoogeeya xagga masiixa oo ina subkay waa ilaah kan haddana ina shaabadeeyey oo carbuunta ruuxa inagu siiyey qalbigeenna laakiin ilaah baan markhaati ugu yeedhayaa xagga naftayda waxaan korintos u imaan waayey inaan idin turo ma aha inaannu sayid u ahaanno rumaysadkiinna laakiin waxaannu nahay kuwa idinla wada shaqeeya farxaddiinna aawadeed waayo rumaysad ayaad ku taagan tihiin iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee korintoska labaad laakiin waxaan aniga qudhaydu goostay inaanan haddana caloolxumo idinla imaanin waayo haddaan idin calool xumeeyo waa kee kan iga farxinaya kii aan calool xumeeyey maahe waxa kan ayaan u qoray inaanan markaan imaado ka calool xumaan kuwa aan ku farxi lahaa anigoo idinku aaminsan dhammaantiin inay farxaddaydu tahay farxadda kulligiin waayo dhib badan iyo silaca qalbiga ayaan idinku soo qoray anigoo aad u ilmaynaya oo ma aha inaad calool xumaataan laakiin inaad garataan jacaylka aad u sii badan ee aan idin qabo dembiilaha towbadkeena waa in la aqbalo laakiin mid uni hadduu qof calool xumeeyey aniga ima uu calool xumayn laakiin dhammaantiin buu si ahaan idin calool xumeeyey dooni maayo inaan idin culaysiiyo takhsiirtan kuwo badani ay saareen way ku filan tahay kaasoo kale laakiinse waa inaad isaga cafidaan oo u gargaartaan inaanay sina caloolxumo aad u badani liqin kaasoo kale sidaa daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaad jacaylkiinna u caddaysaan isaga waayo taa aawadeed ayaan u qoray inaan idin imtixaamo inaad wax walba ku dhegan nugushihiin iyo in kale kii aad wax ka cafidaan aniguna waan ka cafiyaa waxaan anigu ka cafiyeyna haddaan wax ka cafiyey waxaan uga cafiyey aawadiin masiix hortiisa inaan shayddaan inaga faa'iidaysan waayo innagu ma nihin kuwa jaahilka ah xeeladdiisa dhibaatooyinka iyo libta xagga injiilka markaan tro'as imid inaan injiilka masiix kaga wacdiyo ee uu rabbiga irid iga furay ruuxaygu ma nasan waayo ma aan helin walaalkay tiitos laakiin iyagaa nabadgelyeeyey oo makedoniyan u kacay ilaah baa mahad leh kan had iyo goorba libta inagu siiya masiix oo meel walba udgoonka aqoontiisa gaarsiiya ee innaga inagu gaarsiiya waayo waxaynu ilaah u nahay udgoonka masiix xagga kuwa badbaadaya iyo kuwa lumayaba kuwo dambe udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwo kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol oo yaa ku filan waxyaalahan waayo innagu la mid ma nihin kuwo badan ee hadalka ilaah ka bayac mushtara laakiin sida kuwa daacadda ah iyo kuwa ilaah ayaynu masiix ugu hadallaa ilaah hortiisa iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka saddexaad ee korintoska labaad adeegayaasha axdiga cusub miyaannu bilaabaynaa inaannu haddana is ammaanno ama miyaannu u baahan nahay warqado ammaan ah in laydin diro ama in laydinka soo diro sida qaar kale idinku waxaad tihiin warqaddayada ee qalbigayaga ku qoran tan ay dadka oo dhammu garanayaan oo akhriyaan idinkoo muuqanaya inaad tihiin warqadda masiixa ee ah taannu ka adeegnay ee aan qad lagu qorin laakiinse lagu qoray ruuxa ilaaha nool oo aan lagu qorin looxyo dhagax ah dushood laakiin lagu qoray looxyo qalbiyo jiir ah dushood hubaalkan oo kale ayaannu masiix ku leenahay xaggii ilaah ee ma aha inaannu isku filannahay inaannu wax ka tashanno xagga qudhayada laakiin isku filnaantayadu waa xagga ilaah kan haddana naga dhigay kuwo ku filan inaannu ku adeegno ahdiga cusub ma aha xagga qorninka laakiin xagga ruuxa waayo qorninku wax buu dilaa laakiin ruuxu wax buu nooleeyaa laakiin adeegidda dhimashada keentaa ee qornin lagu xardhay dhagaxyo hadday ammaan la ahaatay si aan reer binu israa'iil u karin inay muuse wejigiisa aad u eegaan ammaanta wejigiisa aawadeed ee ah tan idlaanaysa sidaanay u ahayn adeegidda ruuxa inay la ahaan doonto ammaan waayo hadday adeegidda xukunka keentaa ammaan ahayd adeegidda xaqnimada keentaa aad bay ugu ammaan badan tahay waayo wixii ammaan lahaan jiray ammaan kama lahayn wixii kan ku saabsan ammaanta ka sarraysa aawadeed waayo haddii waxaa idlaanayaa ammaan lahaan jiray intee ka badan baa waxaa hadhaa ammaan leeyahay haddaba rajo caynkaas ah oo aannu leennahay aawadeed bayaan ayaannu u hadalnaa ma nihin sida muuse kan indho shareertay inaan reer bini israa'iil aad u eegin dhammaadka tan idlaanaysay laakiin fikirradoodii way adkaadeen waayo tan iyo maalintaas markii axdiga hore la akhriyo indhashareerkaas ayaa hadha isagoo aan laga saarin kan xagga masiix ka idlaaday laakiin tan iyo maalintaas mar alla markii muuse wax laga akhriyo dabool ayaa qalbigooda saaran laakiin mar alla markii loo soo leexdo rabbiga daboolka waa laga qaadaa rabbigu waa ruuxa oo meeshii ruuxa rabbigu joogana waxaa jira xorriyad laakiin dhammaanteen innagoo aan indho shareernayn ammaanta rabbiga ayaynu arkaynaa sidii oo muraayad lagu arko oo isu ekaanta ayaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee korintoska labaad wacdinta aan qalbijab iyo ceeb iyo sir toono lahayn sidaas daraaddeed sida lanoogu naxariistay annagoo haysanna adeegiddan qalbijabi mayno laakiin waxaannu diidnay waxyaalihii qarsoonaa oo ceebta ahaa annagoo aan sirta ku soconaynin ama aan hadalka ilaah qalloocinaynin laakiin muujinta runta ayaannu niyadda dadka oo dhan isugu bognaa ilaah hortiisa laakiin injiilka yagu hadduu daboolan yahay wuxuu ka daboolan yahay kuwa lumaya ilaaha wakhtigani wuu ka indho tiray maanka kuwa aan rumaysanaynin inaan iftiinka injiilka ee ammaanta masiix kan ah u ekaanta ilaah uu ifin iyaga waayo annaga qudhayadu idinkuma wacdinno wax nagu saabsan laakiin waxaannu idinku wacdinnaa wax ku saabsan ciise masiix oo rabbiga ah iyo annagoo ah addoommadiinna ciise aawadiis waayo waa ilaah kan yidhi iftiin ha ka ifo gudcur kan qalbiyadeenna uga ifay inuu iftiinka aqoonta ammaanta ilaah inaga siiyo ciise masiix wejigiisa itaaldarrada rasuulka iyo xoogga ilaah laakiin qasnadan ayaannu ku haysannaa weelal dhooba ah in xoogga weynaantiisa ay ka ahaato xaggii ilaah ee aanay xaggayaga ka ahaan wax walba waa lanagu dhibay laakiin lanama cidhiidhiyin waannu qalbi walaacnay laakiin ma aannu quusan waa lana silciyey laakiin lanama dayrin hoos baa lanoo tuuray laakiin lanama baabbi'in mar walba jidhkaannu ku sidnaa dhimashada ciise in haddana nolosha ciise ay jidhkayaga ka muuqato waayo annagoo nool waxaa weligayo lanoo bixiyaa dhimasho ciise aawadiis in haddana nolosha ciise ka muuqato jidhkayaga dhimanaya sidaa daraaddeed annaga dhimashadu way naga dhex shaqaysaa laakiin noloshu idinkay idinka dhex shaqaysaa waxaannu leennahay isku ruuxa ee rumaysadka sida qoran waan rumaystay taas aawadeed ayaan u hadlay annaguna waan rumaysannaa taas aawadeedna waannu u hadallaa waannu garanaynaa in kan sara kiciyey rabbi ciise uu inala sara kicin doono ciise oo hortiisuu ina wada keeni doonaa idinka iyo annagaba waayo wax waliba waa aawadiin in nimcada kuwo badan ku badanu ay mahad u badiso xagga ammaanta ilaah dhibaato wakhti ah iyo ammaan weligeed ah sidaa daraaddeed qalbijabi mayno laakiin in kastoo ninkayaga dibadda ahu uu qarribmayo weliba kayaga gudaha ahu maalin kastuu cusboonaanayaa waayo dhibtayada fudud ee wakhtiga yar ah ayaa aad iyo aad noogu sii yeesha culayska ammaanta ee weligiis ah ma fiirsanno waxyaalaha la arko laakiin waxyaalaha aan la arkin waayo waxyaalaha la arko in dhowr ah ayay sii joogaan laakiin waxyaalaha aan la arkini weligood bay sii joogaan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee korintoska labaad waayo waxaynu ognahay haddii gurigeenna dhulka ee taambuug ahu uu dumo inaynu ilaah xaggiisa ku leennahay dhismo mana aha guri gacmo lagu sameeyey waase mid jannooyinka weligii ku jira kan baynu ku dhex taahnaa innagoo u xiisoonayna inaynu huwanno rugteenna xagga jannada ah haddii aynu huwannahay laynama heli doono innagoo qaawan haddaba kuweenna taambuuggan ku jira waynu taahnaa innagoo layna culaysiiyey ma aha inaynu doonayno in layna qaawiyo laakiin in layna huwiyo si ay noloshu u liqdo waxa dhimanaya maxaa yeelay kan waxa kan inoo sameeyey waa ilaah kan carbuunta ruuxa ina siiyey haddaba mar walba waynu kalsoonnahay innagoo og in intaynu jidhka ku jirno aynu rabbiga ka maqannahay waayo waxaynu ku soconnaa rumaysadka ee ma aha aragga waynu kalsoonnahay oo waxaynu ka jecelnahay inaynu jidhka ka maqnaanno oo aynu rabbiga la joogno sidaa daraaddeed haddaynu joogno iyo haddaynu maqnaannaba aad baynu u doonaynaa inaynu isaga ka farxinno waayo dhammaanteen waa in layna wada muujiyo kursiga xukuumaadda ee masiix hortiisa in qof kastaa helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share jacaylka masiixa ayaana qasba sidaa daraaddeed annagoo garanaynaa cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa laakiin ilaah waannu u muuqannaa waana rajaynaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno annagu haddana isukiin ammaani mayno laakiin waxaannu idiin siinaynaa waxaad aawadayo ku faantaan inaad lahaataan waxaad ugu jawaabtaan kuwa wejiga ku faana ee aan qalbiga ku faanin maxaa yeelay haddii aannu waalan nahay waa ilaah aawadiis haddii aannu miyar qabnona waa aawadiin waayo jacaylka masiix ayaana qasba annagoo tan xisaabna inuu mid dhammaan u dhintay sidaa daraaddeed ayay dhammaan dhinteen isagu wuxuu u dhintay dhammaan in kuwa noole aanay u sii noolaan nafsaddooda laakiin ay u sii noolaadaan kan aawadood u dhintay oo u sara kacay nolosha cusub taa aawadeed tan iyo haddeer ninna jidhka ku garan mayno in kastoo aannu masiix jidhka ku garan jirnay haddase isaga sidaas u sii garan mayno sidaas daraaddeed haddii qof masiix ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeene laakiin wax waliba waa xagga ilaah kan inagula heshiiyey masiix oo na siiyey adeegidda heshiisnimada taas waxa weeye ilaah duniduu masiix kula heshiiyey isagoo aan dembiyadooda ku xisaabaynin oo noo dhiibay hadalka heshiisnimada wacdinta heshiisiiska sidaas daraaddeed ergo ayaannu u nahay masiix aawadiis sidii ilaah oo idinka baryaya xagga yaga masiix aawadiis waxaannu idinku baraynaa ilaah la heshiiya wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi noqdo aawadeen inaynu noqonno xaqnimada ilaah ee ku jirta isaga iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee korintoska labaad waayo waxaynu ognahay haddii gurigeenna dhulka ee taambuug ahu uu dumo inaynu ilaah xaggiisa ku leennahay dhismo mana aha guri gacmo lagu sameeyey waase mid jannooyinka weligii ku jira kan baynu ku dhex taahnaa innagoo u xiisoonayna inaynu huwanno rugteenna xagga jannada ah haddii aynu huwannahay laynama heli doono innagoo qaawan haddaba kuweenna taambuuggan ku jira waynu taahnaa innagoo layna culaysiiyey ma aha inaynu doonayno in layna qaawiyo laakiin in layna huwiyo si ay noloshu u liqdo waxa dhimanaya maxaa yeelay kan waxa kan inoo sameeyey waa ilaah kan carbuunta ruuxa ina siiyey haddaba mar walba waynu kalsoonnahay innagoo og in intaynu jidhka ku jirno aynu rabbiga ka maqannahay waayo waxaynu ku soconnaa rumaysadka ee ma aha aragga waynu kalsoonnahay oo waxaynu ka jecelnahay inaynu jidhka ka maqnaanno oo aynu rabbiga la joogno sidaa daraaddeed haddaynu joogno iyo haddaynu maqnaannaba aad baynu u doonaynaa inaynu isaga ka farxinno waayo dhammaanteen waa in layna wada muujiyo kursiga xukumaadda ee masiix hortiisa in qof kastaa helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share jacaylka masiixa ayaana qasba sidaa daraaddeed annagoo garanayna cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa laakiin ilaah waannu u muuqannaa waana rajaynaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno annagu haddana isu kin ammaani mayno laakiin waxaannu idiin siinaynaa waxaad aawadayo ku faantaan inaad lahaataan waxaad ugu jawaabtaan kuwa wejiga ku faana ee aan qalbiga ku faanin maxaa yeelay haddii aannu waalan nahay waa ilaah aawadiis haddii aannu miyar qabnona waa aawadiin waayo jacaylka masiix ayaana qasba annagoo tan xisaabna inuu mid dhammaan u dhintay sidaa daraaddeed ayay dhammaan dhinteen isagu wuxuu u dhintay dhammaan in kuwa noole aanay u sii noolaan nafsaddooda laakiin ay u sii noolaadaan kan aawadood u dhintay oo u sara kacay nolosha cusub taa aawadeed tan iyo haddeer ninna jidhka ku garan mayno inkastoo aannu masiix jidhka ku garan jirnay haddase isaga sidaas u sii garan mayno sidaas daraaddeed haddii qof masiix ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeene laakiin wax waliba waa xagga ilaah kan inagula heshiiyey masiix oo na siiyey adeegidda heshiisnimada taas waxa weeye ilaah duniduu masiix kula heshiiyey isagoo aan dembiyadooda ku xisaabaynin oo noo dhiibay hadalka heshiisnimada wacdinta heshiisiiska sidaas daraaddeed ergo ayaannu u nahay masiix aawadiis sidii ilaah oo idinka baryaya xaggayaga masiix aawadiis waxaannu idinku baraynaa ilaah la heshiiya wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi noqdo aawadeen inaynu noqonno xaqnimada ilaah ee ku jirta isaga iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee korintoska labaad haddaba gacaliyaalow innagoo ballamadan haysanna aan iska sifayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta innagoo quduusnimada kaamilayna oo ilaah ka cabsanayna welweliddii iyo dhiirragelintii qalbiyadiinna noo fura ninna ma aannu xumayn ninna ma aannu hallayn ninna wixiisa ma aannu damcin u odhan maayo inaan idin xukumo waayo markii hore ayaan idhi qalbiyadayada ayaad ku jirtaan inaynu wada dhimanno oo aynu wada noolaanno iimaan weyn ayaan idinku qabaa oo aad baan idinku faanaa dhiirranaan baa iga buuxda oo mar kastoo aan dhibaataysanahayna farxad ayaa aad iiga badata waayo markaannu makedoniya nimid jidhkayagu ma nasan laakiin wax kasta waannu ku dhibtoonnay xagga dibadda waxaa jiray dagaallo xagga gudahana waxaa jirtay cabsi laakiin ilaaha dhiirro geliya kuwa is-hoosaysiiya ayaa nagu dhiirro geliyey imaatinka tiitos mana aha imaatinkiisa oo keliya laakiin wuxuu nagu dhiirro geliyey dhiirrogeliskii aad isaga dhiirro geliseen wuxuu noo sii sheegay xiisaha iyo caloolxumaanta iyo dadaalka aad ii qabtaan si aan weliba aad ugu sii farxay waayo in kastoo aan warqaddaydii idinku calool xumeeyey kama qoomameeyo in kastoo aan markii hore ka qoomameeyey waayo waxaan gartay warqaddaas inay idiin calool xumaysay saacadna ha ahaatee haddana waan ku farxayaa mana aha inaad si kale u calool xumaateen laakiin inaad u calool xumaateen toobadkeenidda waayo waad u calool xumaateen sida ilaah doonayey inaanad waxba xaggayaga ku khasaarin maxaa yeelay caloolxumaanta ah sida ilaah doonayo waxay keentaa towbada xagga badbaadada ee aan laga qoomamayn laakiin caloolxumaanta dunidu waxay keentaa dhimasho bal ogaada waxa kan aad ka caloolxumaateen sida ilaah doonayey wuxuu dhexdiinnaa ka soo saaray dadaal iyo iscaddayn iyo cadho iyo cabsi iyo xiiso iyo qiiro iyo ciqaabid waaweyn wax walba waad isku caddayseen inaad xaalka ku eedla'dihiin haddaba in kastoo aan idiin soo qoray uma aan qorin kan wax xumeeyey aawadiis ama kan la xumeeyey aawadiis laakiin in dadaalka aad noo qabtaan laydinku muujiyo ilaah hortiis sidaa aawadeed waa lana dhiirogeliyey dhiirogeliskii aadna dhiirogeliseenna farxad ka sii badan ayaannu ku faraxnay farxadda tiitos aawadeed waayo dhammaantiin ruuxiisaad na siseen waayo haddii aan xaggiisa wax uun idinku faaniyey ma aan ceeboobin laakiin wax walba run ahaan ayaannu idinkula hadalnay sidaas oo kale ayaa faankayagii aan tiitos u sheegay run u noqday jacaylkiisuna wuu ku sii badan yahay xaggiinna maxaa yeelay wuxuu xusuustaa dhammaantiin addeeciddiinna iyo sidaad idinkoo cabsanaya oo gariiraya u dhowayseen waan ku faraxsanahay inaan wax walba kalsooni weyn idinku qabo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee korintoska labaad wax u ururinta masaakiinta yeruusaalem haddaba walaalayaalow waxaannu idin ogaysiinaynaa nimcada ilaah oo la siiyey kiniisadaha makedoniya si markii dhib lagu tijaabiyey farxaddooda badan iyo miskiinnimadooda weyni ay ugu badnaadeen hodantinimada deeqsinimadooda waayo waxaan u marag furayaa inay tabartooda ku siiyeen oo weliba si dhaafsiisan tabartooda siday u doonayeen iyagoo aad nooga baryaya inaannu ka guddoonno hadiyadda qaybta ku leh adeegidda xagga quduusiinta oo mana aha sidaan rajaynay laakiin hortii way isa siiyeen rabbiga iyo annagaba sidii ilaah doonayey sidaas daraaddeed tiitos waannu ka barinnay in siduu hortii u bilaabay sidaas oo kale uu idinku dhammeeyo nimcada tan laakiin sidaad wax kasta badnaan ugu haysaan xagga rumaysadka iyo hadalka iyo aqoonta iyo dadaalka oo dhan iyo jacaylka aad noo qabtaan waa inaad nimcadanna badnaan uga haysaan ciise waa masaal u hadli maayo amar ahaan laakiin inaan dadaalka kuwo kale ku caddeeyo lilaahinimada jacaylkiinna waad garanaysaa nimcada rabbigeenna ciise masiix in isagoo hodan ah uu aawadiin miskiin u noqday inaad miskiinnimadiisa hodan ku noqotaan oo sidan ayaan idinkula talinayaa waayo tanu way idin dhaantaa idinkoo ah kuwii sannadii hore ugu hor bilaabay inay sameeyaan mana aha inaad samaysaan oo keliya laakiin waanaad doonaysaan laakiin hadda shaqadii dhammeeya in sidaad diyaar u ahaydeen aad haddana ugu dhammaysaan waxaad awooddaan waayo haddii diyaar la yahay sida loo haysto ayaa loo aqbalaa ee ma aha sidaan loo haysan waayo tan u odhan maayo in kuwo kale la daayo oo idinka laydiin dhibo laakiin sida ay isku midnimadu tahay wax ka siiya waxa badan ee aad wakhtigan la joogo haysataan waayo way baahan yihiin inay waxooda badan wax idinka siiyaan markaad baahataan si ay isku midnimo u dhacdo sida qoran kii wax badan soo gurtay waxba uma hadhin kii wax yar soo gurtayna waxba kama dhinmin tiitos iyo kuwo kale dadaalkooda waxaannu iyaga la dirnay walaalkeen kan aannu marar badan caddaynay inuu waxyaalo badan ku dadaalo haddeerna weliba uu ka sii dadaal badan yahay hubaasha weyn ee uu xaggiinna ku qabo aawadeed tiitos waxa weeyaan wehelkayga iyo ilashaqeeyahayga xaggiinna walaalaheenna waa kuwa kiniisaduhu idiin soo direen waana yihiin ammaanta masiix sidaa daraaddeed kiniisadaha hortooda iyaga caddaan ugu tusay jacaylkiinna iyo faanka aannu idiin qabno iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee korintoska labaad looma baahna inaan idiin soo qoro wax ku saabsan caawimaadda xagga quduusiinta waayo waan garanayaa diyaarnimadiinna aan kuwa makedoniya idinku faaniyey in dadka aqaaya sannadii hore ay diyaar ahaayeen oo jacaylkiinna kulaylkiisuna badidood buu sii kiciyey laakiin waxaan u dirayaa walaalaha si aan faanka aannu idinku faaninnay micno la'aan loogaga dhigin xaalkan inaad diyaar u ahaataan sidan idhi waaba intaasoo aannu faankan ku ceebownaaye annagoo keliyana ma aha laakiin idinkuna waad ku ceeboobaysaan haddii kuwa reer makedoniya ahi ay i soo raacaan oo ay idiin arkaan idinkoo aan diyaar ahayn taas aawadeed waxaan u maleeyey inay dhaanto inaan waxyaalaha ka baryo inay hortay idin yimaadaan inay hore diyaar uga sii dhigaan deeqda aad ballanqaaddeen inay taasi diyaar u ahaato deeq ahaan mana aha khasab ahaan deeqsinimo iyo hadiyadda ilaah laakiin tan ogaada kii wax yar beeraa wax yar buu goostaa kii wax badan beeraana wax badan buu goostaa qof kastaa waxa u bixiyo siduu qalbiga ka goostay oo yaannu ku bixin caloolxumo ama qasab waayo ilaah wuxuu jecel yahay kan farxad wax ku bixiya ilaah wuxuu karaa inuu nimco oo dhan idiin badiyo inaad mar walba wax kasta oo idinku filan haysataan inaad shuqul kasta oo wanaagsan ku badisaan sida qoran isagu wuu kala firdhiyey masaakiintana wax buu siiyey xaqnimadiisuna way sii jirtaa weligeedba kii beerrayga siiya abuur uu abuuro iyo kibis uu cuno wuu siin doonaa wuuna badin doonaa abuurkiinna aad abuuraysaan wuuna kordhin doonaa midhaha xaqnimadiinna wax kasta idinka waa laydinku hodansiin doonaa xagga deeqsinnimada inaga dhex shaqaysa oo dhan ee aawadeed ilaah loogu mahadnaqo waayo samaynta shuqulkani ma dhammaystirto waxa dhiman ee ay quduusiintu u baahan yihiin oo qudha laakiin waxaa kale oo ay kordhisaa in ilaah aad loogu mahadnaqo caddaynta adeegiddan aawadeed waxaa ilaah loo ammaanaa addeeciddiinna markaad qirataan injiilka masiix iyo deeqsinnimada markaad la wadaagtaan iyaga iyo dadka kale oo dhan way idiin duceeyaan wayna idiin xiisoodaan nimcada aad u badan ee ilaah ee idinku jirta aawadeed ilaah baa mahad leh hadiyaddiisa aan la sheegi karin aawadeed iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee korintoska labaad bawlos amarkiisii wuxuu ka yimid ilaah aniga qudhayda oo bawlos ah waxaan idinku baryayaa qabownimada iyo raxmadda masiixa anigoo is-hoosaysiiya markaan dhexdiinna joogo laakiin xaggiinna geesi ku ah markaan idinka maqanahay laakiin waxaan idinka baryayaa inaanan anigu markaan joogo geesi ku ahaan hubaashaas aan u malaynayo inaan geesi ku ahaado xagga kuwa nagu tirinaya inaannu sida jidhka ku soconno maxaa yeelay in kastoo aannu jidhka ku soconno sida jidhka uma dagaalanno waayo hubka dagaalkayagu ma aha xagga jidhka laakiin xoog bay leeyihiin ilaa hortiisa in qalcado lagu dumiyo waxaannu baabbi'innaa murunnada iyo wax kasta oo sarreeya oo aqoonta ilaah iska sarraysiiya oo fikir kasta maxbuus baannu ka dhignaa si uu masiix u addeeco annagoo u diyaar ah inaannu ka aarsanno caasinimo oo dhan markii ay addeeciddiinnu kaamil noqoto waxaad eegaysaan waxa idin hor yaal haddii qof uun isku hubo inuu ka mid yahay kuwa masiix midkaasi mar kale isaga qudhisu ha ka fiirsado in siduu isagu uga mid yahay kuwa masiix aannu annaguna uga mid nahay waayo inkastoo aan si badan ugu faanayo amarkayaga uu rabbiga noo siiyey inaannu idinku dhisno ee aannu noo siin inaannu idinku duminno weliba layma ceebayn doono tan waxaan u idhi inaan u ekaan sidii anigoo warqadahayga idinku cabsiinaya waayo waxay yidhaahdaan warqadihiisu culays iyo xoog bay leeyihiin laakiin joogidda jidhkiisu way tabar daran tahay oo hadalkiisuna waa la fududaystaa kaasoo kale ha ogaado in sidaannu xagga hadalka warqadaha ku nahay markaannu maqan nahay aannu xagga falimaha ku nahay markaannu joogno waayo kuma dhacno inaannu isku tirinno ama isu ekaysiinno kuwa is-ammaana laakiin iyaga qudhooda oo isku qiyaasaya qudhooda oo isu ekaysiinaya qudhooda waa garaadlaawayaal isu faanin mayno si qiyaastayada dhaafsiisan laakiin sida ay tahay qiyaasta ilaah noo qaybiyey inay qiyaas ahaato si aannu idiin soo gaadhno waayo annaga qudhayadu si dhaafsiisan isugu kala bixin mayno sidii annagoo aan idiin soo gaadhin waayo xataa idinka ayaannu idinla nimid injiilka masiix annagoo aan si dhaafsiisan ugu faanayn howlihii dadka kale laakiin rajo u leh intuu rumaysadkiinnu korayo inaannu aad iyo aad ugu weynaan doonno dhexdiinna sida sohdiintayada ah si aannu injiilka ugu wacdinno meelaha idinka shisheeya oo aanan ku faanin waxa laga diyaariyey qof kale sohdintiisa kii faanaa rabbiga ha ku faano ma aha ka qudhiisa ammaana ka loo bogaa laakiin waa ka uu rabbigu ammaano iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee korintoska labaad waxyaalo uu bawlos xaq u lahaa rasuulnimadiisii aawadeed waxaan jeclaan lahaa inaad iigu dulqaadataan doqonnimadayda yar laakiin waad ii dulqaadataan waxaan idinku maseersanahay maseer xagga ilaah ah waayo waxaan idiin guuriyey nin keliya inaan idiin dhiibo masiix idinkoo ah fikrad daahir ah laakiin waxaan ka baqayaa in maankiinna laga hadleeyo lilaahinimada iyo daahirnimada xagga masiix sidii abeesadii xeeladdeedii xaawo ugu khiyaanaysay oo kale waayo haddii mid yimaado oo idinku wacdiyo ciise kale oo ah ku aanan ku wacdiyin ama haddii aad heshaan ruux ka duwan kii aad hesheen ama injiil ka duwan kii aad aqbasheen si wanaagsan ayaad ugu dulqaadataan waxaan u malaynayaa inaanaan sinna ugu liidan rasuulladaas ugu waaweyn laakiin in kastoo aanan hadalka ku fiicnayn aqoonta waan ku fiicnahay oo taasaannu si kasta idinku muujinnay dadka oo dhan hortiisa dembi miyaan falay markaan is hoosaysiiyey in idinka laydin sarraysiiyo maxaa yeelay injiilka ilaah ayaan idinku wacdiyey hadiyad ahaan kiniisado kale ayaan dhacay anigoo mushaaro ka qaadaya si aan idinku adeego markaan idinla joogay oo aan wax u baahnaa ninna culays kuma aan hayn waayo walaalihii markay makedoniya ka yimaadeen waxay ii dhammaystireen waxaan u baahnaa oo si kastana waan isu celiyey si aanan idin culaysin waanan isa sii celin doonaa sida masiixa runtiisu ay iigu jirto faankan laygama joojin doono xagga dalalka aqaaya waayo ma waxay tahay inaanaan idin jeclayn ilaah baa garan laakiin waxaan samaynayo waan sii samayn doonaa inaan ka gooyo waxay kuwa doonaya inay wax ku faanaan ku faani lahaayeen in waxay ku faanaan loo garto inay sidayada oo kale yihiin kuwaas oo kale waa rasuullo been ah iyo shaqaalayaal qaa'inno ah iyagoo isu ekaysiinaya rasuullada masiix oo la yaabna ma leh waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isu ekaysiiyaa malaa'igta iftiinka haddaba wax weyn ma aha haddii ay mididinyadiisuna isu ekaysiiyaan mididinyada xaqnimada iyagoo dhammaanshahoodu u ahaan doono sida shuqulladooda bawlos oo ku dhibaatooday rasuulnimadiisii haddana waxaan leeyahay qofna yaannu duqun ii malayn laakiin haddaad ii malaysaan weliba sida duqun ii qaata inaan aniguna in yar faano waxaan ku hadlayo ugu hadli maayo sida rabbigu doonayo laakiin si doqonnimo ah iyo si geesinimadan faanka ah ayaan ugu hadlayaa siday kuwa badanu jidhka ugu faanaan ayaan anna ugu faani doonaa waayo idinku si farxad leh ayaad doqonnada ugu dulqaadataan idinkoo caqli leh idinku waad u dulqaadataan nin hadduu idin addoonsado hadduu wixiinna cuno hadduu wax idinka qaato hadduu isa sarraysiiyo hadduu wejiga idinka dharbaaxo waan ka xishoonayaa inaan idhaahdo waannu tabardaran nahay laakiin weliba wax kasta oo uu qof geesi ku yahay aniguna geesi baan ku ahay sida doqon ayaan u hadlayaa iyagu ma cibraaniyoba anna waan ahay ma reer bini israa'iilba anna waan ahay ma dhashi ibraahimba anna waan ahay iyagu ma masiix bay u adeegaan si ka sii badan ayaan ugu adeegaa sidii qof waalan ayaan u hadlayaa waan ka howlo badnaa waanan ka xabsi badnaa karbaashyo tira la'aan ahna waa laygu dhuftay marar badanna dhimashan ku dhowaaday shan goor yuhuuddu waxay ii karbaasheen afartan midla saddex goorna ulaa laygu dhuftay marna waa lay dhegxiyey saddex goor doonni baa ila jabtay habeen iyo maalinna waxaan ku jiray badda marar badan baan safray xagga webiyadana khatar baan galay xagga tuugaggana khatar baan galay xagga dadkaygana khatar baan galay xagga dadka aan yuhuuddu ahayna khatar baan galay xagga magaaladana khatar baan galay xagga cidladana khatar baan galay xagga baddana khatar baan galay walaalo been ah dhexdoodana khatar baan ku galay waxaanna ku jiray dhib iyo daal marar badanna hurdola'aan iyo gaajo iyo harraad marar badanna cuntola'aan iyo qabow iyo arad waxyaalahaas dibadda ahna waxaa ii dheeraad ah waxaa maalin walba i dhiba ee ah kawelwelidda kiniisadaha oo dhan kumaa itaal daran oo anna aanan itaal darnayn kumaa la xumeeyey oo aanan ka guban hadday tahay inaan faano waxaan ku faanayaa waxyaalaha ku saabsan itaaldarradayda ilaaha ah aabbaha rabbi ciise kan barakada leh weligiis wuxuu yaqaan inaanan been sheegaynin xagga dimashaq taliyihii ka hooseeyey boqorkii arrintaas ahaa ayaa gaar ka qabtay magaalada reer dimashaq si uu ii qabto markaas anigoo dembiil ku jira ayaa daaqad xagga derbiga hoos laygaga dejiyey oo aan gacmihiisii ka baxsaday iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee korintoska labaad riyooyin iyo itaaldarro waa inaan faano in kastoo aanay waxtar lahayn laakiin waxaan gaadhi doonaa riyooyin iyo waxa rabbigu muujiyo waxaan garanayaa nin masiix ku jira oo afar iyo toban sannadood ka hor kor loo qaaday ilaa samada saddexaad inuu jidhka ku jiray iyo inaannu jidhka ku jirin garan maayo ilaah baase garan oo waxaan garanayaa ninkaas laakiin inuu jidhka ku jiray iyo inaannu jidhka ku jirin garan maayo ilaah baase garan isaga kor baa loogu qaaday firdooska oo wuxuu maqlay erayo aan lagu hadlin oo aan ninna loo idmin inuu ku hadlo kaasoo kale xaggiisa waan ku faani doonaa laakiin xaggayga kuma faani doono itaaldarradayda mooyaane waayo haddaan dooni lahaa inaan faano doqon ma ahaan doono waayo runtan ku hadli doonaa laakiin waan iska celiyaa inaannu qofna ii malayn mid ka weyn wuxuu igu arko ama iga maqlo inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lay muujiyey weynaantooda dheer aawadeed waxaa lay siiyey waxa jidhkayga muda oo ah mid shayddaan uu soo diray inuu i kadeedo si aanan isu sarraysiin waxaas aawadiis saddex goor ayaan rabbiga ka baryey in waxaasi iga fogaado oo isagu wuxuu igu yidhi nimcadaydu way kugu filan tahay maxaa yeelay xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada sidaa aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku faanayaa itaaldarrooyinkayga in xoogga masiixu igu soo dego sidaa aawadeed waxaan ku farxaa itaaldarrooyin iyo hadallo cay ah iyo baahiyo iyo silecyo iyo dhibaatooyin masiix aawadiis waayo markaan itaaldarnahay ayaan xoog badanahay bawlos faankiisii doqon baan noqday idinkaase igu qasbay waxay ahayd inaad i ammaantaan waayo sinaba uguma aan liidan rasuulladii ugu wada waaweynaa in kastoo aanan waxba ahayn hubaal rasuul calaamooyinkiis ayaa si dulqaad leh laydinka dhex sameeyey xagga calaamooyin iyo yaabab iyo shuqullo xoog leh maxaa idinka dhiman oo aad uga liidataan kiniisadaha kale anigoo aan idin culaysin mooyaane xumaantan aawadeed iga raalli ahaada markan waa markii saddexaad oo aan diyaar u ahay inaan idin imaado oo idinma culaysin doono maxaa yeelay idinkaan idin doonayaa ee ma doonayo wixiinna waayo ma aha inay carruurtu waalidkood wax u kaydiso laakiin waa inuu waalidku carruurta wax u kaydiyo anna si farxad leh ayaan isu bixin naftiinnaanna isu bixin haddii aan aad idin jeclahay masi ka yar baa lay jecel yahay hase ahaatee anigu idinma aan culaysin laakiin qaa'in baan noqday oo sir baan idinku qabtay miyaan faa'iido ahaan wax idinkaga qaatay kuwii aan idin soo diray midkoodna tiitos waan waaniyey walaalkeenna waan la diray isagii tiitos miyuu faa'iido ahaan wax idinkaga qaatay miyaanaan isku ruux ku socon miyaanaan isku tallaabooyin ku socon haatan waxaad u malaynaysaan inaannu iska kiindaaficayno ilaa hortiisa waxaannu u hadlaynaa sida kuwa masiix oo gacaliyayaalow wax kastaba waxaannu u samaynaa sida aad u dhisantaan waayo waxaan ka cabsanayaa in kolkan imaado aan idinka waayo sidaan doonayo inaad ahaataan idinna aad iga weydaan sidaad doonaysaan inaan ahaado waaba intaasoo ay jiraan dirir iyo masayr iyo xanaaq iyo iskala qaybqaybin iyo cay iyo xan iyo qabweynaan iyo rabshooyin waaba intaasoo kolkan mar kale imaado uu ilaahay hortiin igu hoosaysiiyaa oo aan u baroortaa kuwo badan oo hadda ka hor dembaabay oo aan ka towbad keenin wasaqnimadii iyo sinadii iyo nejisnimadii ay faleen iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee korintoska labaad digidda socodkan aan imaanayo waa kaygii saddexaad laba ama saddex markhaati afkooda ayaa eray walba lagu xaqiiqayn doonaa markii horaan idhi haddana waan leeyahay sidaan idinku idhi markii labaad oo aan idinla joogay ayaan haatanna anoo idinka maqan ku leeyahay kuwii hadda ka hor dembaabay iyo inta kale oo dhanba in haddaan mar kale imaado aanan u turayn iyaga waayo waxaad doondoonaysaan wax caddeeya in masiixu iga dhex hadlayo kan aan xaggiinna ku itaalka yarayn laakiinse dhexdiinna ku xoogga badan waayo isagoo itaal daran ayaa iskutallaabta lagu qudbay laakiin wuxuu ku nool yahay xoogga ilaah annaguba isaga waannu la itaal yarnahay laakiin isagaannu xaggiinna kula noolaan doonnaa xoogga ilaah isjarriba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydnaan is ogayn in ciise masiix idinku jiro haddaydnaan ahayn kuwa aan loo bogin laakiin waxaan rajaynayaa inaad ogaan doontaan inaanan ahayn kuwa aan loo bogin hadda waxaannu ilaah ka baryaynaa inaydnaan wax shar ah samayn mana aha inaannu annagu u muuqanno sidii kuwa loo bogay laakiinse waa inaad idinku samaysaan waxa wanaagsan in kastoo aannu nahay sidii kuwa aan loo bogin waayo annagu ma samayn karno wax runta ka geys ah laakiinse waxaannu samayn karnaa wax runta la jira waayo waannu ku faraxnaa markaannu itaal yarnahay idinkuna aad itaal weyn tihiin wax kalena ilaah baannu ka baryaynaa oo waa kaamilnimadiinna sababtan aawadeed ayaan waxyaalahan u qoray intaan maqnaa si aanan markaan joogo si adag idinkula macaamiloon sida amarkii rabbigu ii siiyey inaan idinku dhiso oo aanan idinku dumin dhammaadka ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay nabadgelyo qumanaada dhiiranaada isku fikir ahaada nabad ku jooga oo ilaaha jacaylka iyo nabaddu waa idinla joogi doonaa dhunkasho quduus ah midkiinba midka kale ha ku salaamo quduusiinta oo dhammi way idin soo salaamayaan nimcada rabbi ciise iyo jacaylka ilaah iyo wehelnimada ruuxa quduuska ahu kulligiin ha idinla jireen